mashaariicda dalka inay fulaan waxaa saldhig u ah in mashruuc uu ka madax bannaanaado wax kasta oo carqaladaynaya ama ku keenaya inuu habsami u socon oo ugu horrayso in hay-adaha markaas aan shaqada ku lahayn inay gacmaha la galaan ama ay wax ka raadiyaan waxyaabaha aan ka digayno mashaariicda waxa weeye mashaariicda la siyaasadaynayo oo ulujeeddada laga leeyahay in dhaqaale laga dhex doono kuwii dhaqaalaha laga doonay oo la siyaasadeeyey oo dadka gaarka ah lagu naasnuujiyey wejigooda waad aragtaan wax ka qabsoomay ma leh marmar baan waxaa maqnaa dawladdu mashaariicdii bay diiday wax kastoo xun oo magaceenna xumaynaya waa diidaynaa hadalkaa waa inuu caddaadaa lufluf yaroo la qaato oo haddana intii la tago guryo looga dhisto dibadaha wax macnay soo kordhinaysa ma leh agab xumadii unbaa sidaa ahaanaysa